magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhiya ayaa soo martay heerar kala duwan waana caasimadda dalka soomaaliya magaalada muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan toddoba iyo toban degmo dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow saddex malyan oo qof doctor xuseen cali axmed waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo martay muqdisho ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan magaalada muqdisho waxay ku taalaa geeska africa waa caasimada soomaaliya waxaana lagu qiyaasaa baaxadeeda kun iyo lix boqol iyo konton iyo toddoba kilomitr square muqdisho waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan laba kun laba laba milyan iyo bar waana dad mataqaanaa ka kala yimid dalka soomaaliya goboladiisa kala duwan magaalada markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aada u yar oo dadka deegaanka keliya mataqaanaa deganaayeen waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay yemen iyo iiraan iyo sacuudiga oo dadkii laga tabarbadiyey u khasabtay inay kasoo qaxaan oo sidaas soo tahriibaan ee soomaaliya usoo magangalaan dadkaasi waa la dejiyey wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini aadinimada marka magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay waxaana soo booqday oo arkay badmareeno kala duwan oo ibnu batuuta uu ka mid yahay wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan uguna mataqaanaa casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaanaa africa guud ahaan gaar ahaan geeska africa marka magaalada isbedelo badan ayaa ku dhacay gaar ahaan markii ay gumaysiga yimaadeen kun sideed boqol sideetan iyo afartii gumaysigii talyaaniga kaasoo magaalada ka sameeyey dhismooyin mataqaanaa casri ah oo nooca loo yidhaahdo mediterranean dhaqanadaas mataqaanaa soo galay iyo hab dawladeedkaas soo galay waxay mataqaanaa fursad u siiyeen dadka soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan kadibna maamulka si tartiib tartiib ugu soo wareegaan magaalada muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen shan iyo soddon boq magaalo kuwaasi oo isugu jiray ajaaniib iyo soomaali waa kan mar kale doctor xuseen cali axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray muqdisho xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan waxaana lagu qiyaasaa ilaa iyo soddon iyo lix guddoomiye gobol ama meyer inay soo martay magaalada tobankii ugu horeysana waxay mataqaana ahaayeen mataqaana dad cadaana oo talyaani ah oo ugu horeeyo ninka la yidhahdo doctor cambani romeo modesta oo kun iyo sagaal boqol soddon iyo lixdii ka naqday mataqaana gobernatore magaalada muqdisho gobolka banaadir rajineer scarba bodesta soddon iyo toddobadii doctor sicar bodesta kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii asagana doctor godino marcello bodesta kun sagaal boqol iyo soddon iyo sideedii doctor aliego enrico kun sagaal boqol iyo kontonkii iyo vec carloveco oo november kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii wixii intaas ka dambeeyey maamulka wuxuu kusoo wareegay dadka dadka soomaaliyeed ninka ugu horreeya soomaaliya ee gobernatore ka naqdana wuxuu ahaa cali cumar sheego sanadii konton iyo saddexdii iyo kun sagaal boqol konton iyo lixdii kadib waxaa ugu horeeyay magaalada muqdisho duq ay yeelato maxamed sheekh jamaal cabdullaahi oo kun sagaal boqol konton iyo lixdii iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii ahaa kadib waxaa xigay axmed muuto xuseen doctor kenediid shariif maxamed imaankiyo cumar xasan maxamuud cumar sarliin shariif maxamed aydruus intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaana dawladii maaragta dimuqraatiga ee sagaalka sano jirtay kadib gacankaa dhashay waxaana ugu horeeyey jagadaas oo duqa magaalada qabto gaashaanla sare axmed maxamuud cadde haddaba burburkii ku dhacay dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho ayaa waxa uu saameeyey dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ay caanka ku ahayd muqdisho maxamuud axmed nuur tartan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray muqdisho waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka muqdisho qabtay wixii u qabsoomay muqdisho waa burbursi saxun baa loo burburiyey anigu waagii aan meesha imid runtii anigu waddanka muddaan ka maqnaa muddo nineteen seventy seven baan ka tegay waddanka markii ugu horreysa oo kusoo noqdeen waxay ahayd markii ay maxkamaduhu waddanka qabsadeen bay ahayd runtii markaan dhex maray magaalada xamarweyne iyo siyaad iyo maaragtay juba iyo shabelle markaan maray iyo xamarweyne yani waan oy waan iscelin waay ilin baa iga soo daadan anoon markaas aan oohin qaylinayn laakiin ilin oo uurka aan ka ooyahayo magaalada siday ahayd iyo sida loo burburiyey maaragtay burburka gaaray markii dambood anigu duqan layga dhigayna hadalladan adeegsan jira waxaa kamid a magaalada muqdisho in la kufsaday in la kufsaday marka waxaan ka wada yani wax u naxa ma jirin yani gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo farxumeeyey ayaan kasoo qaadahayay anaku marka waxaan goonsanay magaaladan inaan maaragtay soo celino bilixdeeda anigu markaas qofka waxaa la rabaa inuu riyoodo markuu rabo inuu wax qabto dadku waxay dhahaan aragti dheer bishin bay dhahaan bishinka af ingiriiska bishinka waa aragti inuu qofka leeyahay waxa hadduusan aragti ka lahayn waxba kama qaban karaayo haddii dhaqaale kasta la siiyo haddii wax kasta la siiyo waxba kama qaban karaa sababta aragtideediiba male anagu ma marka saddex aragti baan abuuray saddexda aragti saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd waa marka ugu horreysa magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taalla aan ka qaadno oo bilicdeeda soo celino waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo wax nala kama shidlayn inaan magaaladan nala u yeelno oo aan nuurino waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas hadee aan anigu gobolka la ii dhiibaa shan degmo ayay dowladdu gacanta ku haysay inta kale shabaab baa gacanta ku hayay magaalada muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada muqdisho xuseen cali axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee muqdisho magaalada muqdisho waxyaabaha oo mataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasta oo mataqaana danaynayo ama dalxiisyaal ha naqato ama dadka kaleoo booqashada dalka ku yimaado waxaa ugu horeeya masaajidkan cabdicasiis la yidhaahdo oo jira qiyaastii kun iyo saddex boqol oo sano waxaa kaloo jiro mataqaana kaabayaal dhaqaale oo ugu weyn tahay dekeda mataqaana magaalada muqdisho waa deked aad iyo aad u baaxad weyn una furan badweynta indiya isla markaasna hab u noqon karta dhammaan dekedaha laga soo bilaabo south africa cape town iyo port elizabeth iyo bayra iyo mabuto oo mozambique ah dar es salaam mataqaana meesha la yidhaahdo mombasa ilaa iyo jabuuti ilaa iyo cadan ilaa iyo berbera waa waa waa mataqaanaa deked udhexayso oo dhexdhexaad u noqon karto wax alaal wixii laga soo dejiyo si sahlan mataqaana isaga gooshi karaan waxaa kaloo jiro airborto mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha soomaalida ee diyaaradaha ajnabiga ahaa ama caalamiga ahaa waxaana kamid ahaa diyaaradahay u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaano hadda loo yaqaano british airways oo marka hore la dhihi jiray boyac oo mataqaana ku samey jirta crujagin ama mataqaana isbedel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntona ka qaadi jirta markay kasoo baxdo london kuna socoto australia iyo new zealand meeshay istaagi jirta eed marka waxa waaye magaal magaalo aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoomo waaweyn oo lagu cayaaro sida garoonkii loo dhisay mataqaana shiineeska stadium muqdisho waxay leedahay wadooyin mataqaana caana oo aad u dhaadheer waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaano marka magaalada muqdisho waxaa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqaana kaamil ah haddaba dhegaystayaal intaa haynoo joogto qaybtii koowaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada muqdisho waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan haddii alla idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligani loo soo hadal qaadi waayey in ay muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan ka jirta waddanka soomaaliya